mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tilmaamay in aanay dowladnimo ahayn in marba dhinac loo ordo oo la isku dayo in masar elitariya iyo etoobiya mid mid loo raaligeliyo daahir amiin jiisu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa arrintan ku eedeeyey dowladda federaalk oo ah inay dowladnimo ahayn in qolaba gooni loo qanciyo oo ah in marba dhinac loo ordo la isku dayo oo ka mid ah dowladaha masar elitariya iyo etoobiya wuxuu sheegay in etoobiya iyo guud ahaan ciidamada shisheeye ee jooga soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dalaalka xuduud beenaad kale leh soomaaliya dan u gaar ah ka leeyihiin soomaaliya waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya annaga dowlad aan necebnahay si gaar aanu necebnahay oo aan dirisnahay xuduud aan nahay male dowladaha diriska oo dhan in laga reebo dadka aan diriska ahayn lagu soo daro sababtoo ah dowladaha diriska aan nahay danan badan ay leeyihin ciidankoodii abadda qaar aan aan amisom ahayn admisn ahayn ayaa soo tillaabaya waxaan ogahay hadda etoobiya keliya leedayna ma aha dhibka jiraa etoobiya oo keliya dowladaha diriska ah dowladaha diriska oo dhan in laga joojiyo ayaan qabaa anigu laakiin annaga inaan aadno masar aan dhahan raalli ahaw heshiiskaas waa naga fakaday eltare aan tagno dhahan raalli ahaw heshiiska waa naga tagay etoobiya aan dhahno war raalli ahaada qaylada yeerayso annagaa soo xalinayna markaa kadib aan bad ku siinayna waxaas dowladnimo ma ah waa fulinimo